waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ha iminka muddo shan sannadood iyo wax la jira waxaan ka shaqaynayay ciyaalka yareera youth justice-ka jeelka ciyaalka kuwa jeelka ku jira iyo markay ka soo baxaan sidii loo loo caawin lahaa si aanay dib dembidha dembigii ugu noqon marka meesha laakiin hadda waxaan u badanahay jeelka gudihiisa dhalinyarada ku jira ee da-doodu tahay ilaa labiyo toban jir ilaa sideed iyo toban jir inta udhexaysa ayaan la shaqeeya marka case manager baan u ahay waana caawiya meesha xaqoodan u dooda meesha markay ku jiraan marka kiisaskooda iyo waxaasaan markaa ka caawiya iyo markay soo baxaan waa gartay marka dhalinyaradaas aada caawisid ma dhalinyaro dad walba isugu jira mise afrikaan keliya wey ha anigu afrikaanka meesha ku jira oo dhan anaa qaabilsan laakiin way jiraan carabtoo kale carabtoo kale carabtoo kale aniga waa qaar waan la shaqeeyaa laakiin inta badan afrikaanka oo dhan waxay ku saabsan aniga magaransa la shaqeeya waa gartay marka sanadihii horeoo shaqadan aad bilowday dhalinyarada ku iman jirtay ama kusoo mari jirtay ma ku jireen kuwa soomaaliya matalan may wax soomaaliya shantii sannadood aan meesha ka shaqaynay haba yaraatee waxna may meesha may soo gelin from two thousand twelve ki ilaa hadda wax ilmo soomaaliya afrikaanka kale way ku jira way ka buuxaan hadda iminka labadii bilood ina soo dhaafay saddexdii muddo laba bilood ilaa saddex biloodkiina soo dhaafay ayaa ilaa lix dhalinyaro soomaaliya ayaa kolba sida mid mid loo keenay soo marka anigii waabanyaa waxaan siri soomaalidu ma waktigoodii ba la gaaray waayo shantii sannadoodina soo dhaaftay xitaa sanadii ka horeeyeyba wax soomaaliya kumay jiri jirin sidaan anigu warka ku helay waay saddexdan bilood ma garanaysay soomaalidu meesha usoo galeen waa gartay marka dhalinyaradaas lixda ah oo hadda soo gashay da-doodu imisay udhexaysaa waxyaalaha lagu soo qabtayse maxay yihiin da-doodu waxa weeye shan iyo toban iyo lix iyo toban jir shan iyo toban ilaa lix iyo toban inta udhexaysa marka waxyaabooyinka lagu soo qabto waa armed robery armed robery af soomaaliga waxay ku noqonaysaa iyagoo hubaysan bay wax dhaceen ha iyagoo hubaysan bay wax dhaceen marka inta badan waa iyo taasna waxa weeye baabuur lasoo dhacayo guryo loo dhacayo furii baabuurka laga xadayo saqda dhexe baabuur la kaxaysanayo dembiyadaasi inta badan galaan waa gartay marka maxaad is leedahay sababtu way tahay maadaama shantii sano oo u horreysay aadan dhallinyarada soomaalida arag haddana si deg dega saddexdaas bilood ay u yimaadeen lix iyo in ka badan maxaa sababta aad is leedahay way tahay sababtu waxay tahay markan dhalinyaradan wareystay intooduba waxay saaxiib leeyihiin dhalinyaro kale aan soomaali ahayn ay isku group yihiin marka dhalinyaro kale oo afrikaanka kale u badan ama carab qaar carab bay saaxiib leeyihiin marka kuwaasaa influence ku sameeyey inamadan soomaalida inay magaranaysa wax waxadaan oo ay dhibaato geystaan communitiga u geystaan waa garta marka mar walbo dhalinyaradan dembi lagu soo qabanaya dhalinyaro kale oo afrika kasoo jeeda ama bariga dhexe ay la socdeen ha int ha mar walba ha wa markan marka anigu waraysto waa kas managerkoodaba markan waraysto waxaan ku yidhaha asxaabtaada iga waran yaad saaxiibley intoodaba waxay idhahdaan ama afrikaan kale ama carab ay saaxiib leeyihiin marka waxaan ku enkarajgaray walaaladiina soomaalida kuwa fiicfiican inaad saaxiib la noqotaan waayo waxaan iminkaad samaysay nimankaasaa kuu geeya waan ogahay marka anigu waan advicega sidii waalidkooda oo kale camal ayaan meesha garanaysaa u advice gareeya waa gartay waalidka markay kuu yimaadaan oo kale shaqadaada qeyb ma ka tahay inaad la hadashada u sheegtid wixii dhacay iyo wixii loo qaban kara wix hadda ka dambeeya ha ha waalidka waan la haldaa waxa shaqadeeday ka mid tahay waalidkan la halda waan ogeysiya wax walbao halkan ka dhacaya waalidkuna markii qof af soomaali kula haldaya arkaan aada bay u farxaan runtii markaas waxay guraa ilmahaynoo ilaali meesha wax walba ciyaalka laga sumaxan ku waxba ha u biqin aniga halkan waalid u anaa u jooga taa ha ka biqina inay wax ku dhacaan waa gartay marka waalidiintaas aad la hadashoo kale in wiil yaroo ay dhaleen oo lix iyo toban ama shan iyo toban jira lasoo xiray ma filan waabay ku ahayd mise wax ay filayeen bay ahayd maxayse is yidhaahdeen waad ka qaban kartaa si aysan mar dambe ama xabsiga ugu soo noqon ama caruur kale aysan dhibaatadan kale ugu dhacin runtii qaarkood filan waabay ugu dhacday waayo waxay u haysteen ilmahooda inuu wax fiican samaynayo kamay filayn inuu because wiilba halkan iminka ku jira for instance sigaar ma cabo khamri ma cabo drugs ma isticmaalo marka he's the only one among lixdan dhalinyaro meesha ku jirta aan waxba isticmaal marka halkan wuxuu usoo galay on just inamadaas ula socday for fun unbay meel u xadeen sidaasa lagu soo geliyay laakiin dhalinyarada inta badan drugska u geeya waxaan markaas inay sameeyaan
waa gartay marka adigu maadaama hadda hawsha aad ku jirteed bal in yar waxaad noo sharaxdaa dhallinyarada da-daas oo kalea marka lasoo qabto nidaamka sharciyeed ee la mariyo muxuu yahay sharciga dabcan dadka waaweyn oo kale mid ka duwan oo juvenal justice la yidhaahda la mariyaa bal muxuu yahay nidaamka la mariyo ha nidaam ka khafiifsan dadka waaweyn ayaa ayaa la mariyaa markii hore waabay kasii khafiifsanayd waayo waxaan youth justice wuxuu ahaa under the department of human services bishii afaraad sanadkan markay dhalinyaradu crimeka xoog u batay dhalinyarada ayaa waxaa lagu bedelay hadda waxa waxaan hoos nimaana department of justice ayaan hadda soo hoos galna wasaaradda cadaaladda ha marka wadaalada wasaaradda cadaaladuna waxa waye very strict bay ku noqotay iminka sidii hore maaha waayo markii hore ilmaha dhalinyarada marka ugu horeysa meesha lasoo geliyo within one week wuu kaga bixi jiray
oo bayl baa lagu sii dayn jiray damaanad ha within one week baa lagu sii dayn jiray hadda waxaad arkaysaa qof markii ugu horeysay iminka dhalinyaro soomaaliya markii ugu horeysay bishii saddexaad baa u socda tii afaraad marka some of them waa la xukumi kara marka khafiifkii markii hore ahayd iminka ma aha iminka waxa weeye xoog ba loo adkeeyay waayo crimekii dhalinyarada xoog u batay waa garta marka macaqaabtii baa la kordhiyey mise waxaa loo diidaa in damaanad lagu sii daayo intay maxkamaddu sugayaan ha ha waana loo diiday in lagu sii daayo ha damaanad in lagu sii daayo ilaa intay magaranaysa maxkamaddu ka xukumayso waa gartay marka adiga qayb ahaan oo kale hadda marka la xukumo oo kale maxaad u qaban kartaan howlaha ama talooyinka aad siisaan waalidiinta ama dhalinyaradan si aysan mar dambe waxaan oo kale ugu dhicin maxay yihiin ugu muhiimsan waalidiinta waxaan kula taliya inay erida degan yihiin ay ka guuraan waayo risaajada hore u soo baxay markaan eegnay markuu waalidku ka guuro meeshuu ilmihiisu crime ku galay xaafaddu ku galay iyo groupku la socday haddii for instance uu wereby iyo western suburbs degan yahay inuu xagga iyo south eastka u guuro meel ka fog ereadii taas taas horta xoog ba ma garanaysaa successful u noqotay dadkii sidaas sameeyey i know way adag tahay qof guri iibsaday qof tegay inuu guuro laakiin dad waalidiin gurigoodii u iibiyey inay ilmahooda badbaadiyaan ayaa jira waanay magaranaysa waanay u hirgashay inay ku guulaystaan waayo influencekii surroundingskii ilmuhu ku jiray ayaa magaranaysa ayaa qeyb weyn ka qaata waxaan uu sameynaya marka haddaad eredaba uga guurtid asxaab fiican asxaab wanaagsan oo fiican buu samaysanayaa marka insha alla ilaahayna wuu kula qaban doonaa waa garta tan u dambaysa caruurtaas shan iyo tobanka ama lix iyo tobanka jira markay dembiyada galayeen haddaad iyagana la hadashay waalidiintoodana as aragteen ma laga yaaba waalidku inaysan ogeynba meesha ay jireen waaba siday u badan tahay qaarkood waxay uhaystaan ba ilmihii inuu iskuolku maqanya iminka yar soomaaliya hooyadii waxay ku tiri qolkiisu ku jiray inuu hurdaan u haystay bay tiri inuu sariirta inuu hurdo mar dambe unba soo markii lagu yiri booliisku ku jira show daaqada halka dambe ayaa biri yar iyo waxbuu ka saara dhag halkaasuu daaqadu ka dhexbaxa shibig iyo waxbuu jaray halkaasuu ka dhexbaxa marka waxay u haysatay inuu guriga joogo u hurdo markii dambe booliiskunba usoo sheegay in ma garanaysa waa garta marka isu soo duuduub cali ma waxaad leedahay dhalinyarada waxa ugu daran un waa dhalinyaro kaleo wadamo kale ka soo jeeda raacidooda dhibka ugu weyn u geysanaya yes waxa weye influenceku halkaas uga yimaada markan wareystay dhalinyarada mid la saaxiiba ilmo soomaaliya oo influence garay ma arkaysid intooduba waa dhalinyaro ajaniba oo communityo kale ka yimid ay saaxiib leeyihiin marka halkaas makaanse dhibaatadu ka timaada waa gartay tan u dambaysa dabcan adigu waxaad wax ka qabataa dhalinyarada da-da yartaa laakiin markay noqoto kuwa sideed iyo tobanka ka weyn ee soomaalida ee xabsiyada ku jira tiradooda mataqaan intay la egyihiin horta ilaa waxaa la sheegay kolley prisonada dadku waaweyn way badan yihiin anigu weligay ma tegin laakiin labaataney mid walba ilaa labaataneyaa lagu sheegaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dhibc com dhibic au xariijin soomaali